شوية حياتك ورا xiisaha kalgacaylka xubbiga ka abuurma xiisaha kalgacaylka xubbiga ka abuurma ayaa ayaa ayaa xiska deeqa xiisaha kalgacaylka xubbiga ka abuurma xiisaha kalgacaylka xubbiga ka abuurma ayaa ayaa ayaa xiska deeqa adaa ah xubbayga adaa xidigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaada u jeeda xareerka waraabi xareerka waraabi xaggaada u jeeda xareerka waraabi adaa ah xubbayga adaa xidigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaada u jeeda xareerka waraabi xareerka waraabi xaggaada u jeeda xareerka waraabi
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waacana wanaagsan saaxiibadana dhagaysanayo oo halkani waa rediyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan kuna soo durudaan barnaamijkii xiisaha iyo kalgacalka lahaa ee galab wanaagsan oo galab walba xiliyadan oo kale markay afrikada bari soo duristaato halkanaad kala soo jirteen waa barnaamijkii galab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaabi
jacaylka xogtiisa ma uu helo xaasid dhammaan ha u buurin ma aan ha xujaynin jacaylka xogtiisa ma uu mar kale galab wanaagsan ayaan habad idinka leenahay somalaay meel walba aad joogtaan isa kastuna maqlaysaan halkani waradiyo cadaada siddeed siddeed dhibic shan migaartisa cadaadihii deegaanada ku dhodhow ayaa si toosaa nooga maqlaysaan halka dadyoga adduunkan ay toos nagala socdaan aalada tabinta tooska live streamka oo ah w w radio cadaada com barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaabi aalaba waxaad kaga barateen inuu habada idiin soo marsiiyo galab walba oo khamiisa anigoo ah meya sharaaf karaama saaxiibadana dhagaysanayo barnaamijka sida cadadeeda waxaan ku daafuran jirnay mid ka mid ah kaalmaha suugaanta dib ayaan iskugu soo laaban doonaa
gobaada gacaloy goba gobaada xubna geegale midii qurux loogunta waxaa tahay gaari dumar
jacala kariya qaarabo gogaala aan wadiyo halkaad ka digatay qofay xaajada gutee
gobaada gacaloy goba gobaada xubna geegale midii qurux loogunta waxaa tahay gaari dumar
gacala kariya qaarabo
gobaad koobay goba gobaad kooxaad gutiyo afalaaraha igu gemgeman gobaad waa guun jacayl gobaadaan kugu qabee gobaadaan kugu qabee gobaad ila karo gobaad
Gacale, gacale, geesi wiilhu. Gashaan qabaa loo xisho. Gunuunuca caashiqiyo. Gacale gocashada jacayl. Guyal badan waan qabee. Guyal badan waan qabee. Cashoo gabadhi mayla hadhaye.
gobaad gobaad gobaad koobay gobaad gobaad kooxaad wadiyo abalaaraha igu gemgeman gobaad waa guhun jacayl gobaadaan kugu qabee gobaadaan kugu qabee gobaadila garo gobaad Gacale, gacale, geesi wiilhu. Gashaan qabaa loo xisho. Gunuunuca caashiqiyo. Gacale gocashada jacayl. Guyal badan waan qabee. Guyal badan waan qabee. Xisho gabadhi mayla hadhaye.
gobaada gacaloy gobaad gobaati magay gale adaa garshiyadnimo gobaad rabbi kugu galladay
Ikkasaga nafta deeqamo, dartiisaan u golongolo, gubiyana sabaatee, hadmaad gacantayda qaban.
gobaad gacaloy gobaad gobaati magay gale adaa garshiyadnimo gobaad rabbi kugu galladay
Ikkasaga nafta deeqayo, dartiisaan u golongolo, gubiyana sabaatee, hadmaad gacantayda qaban.
gobaad gobaad gobaad hoobay gobaad gobaad gooha wadiyo afalaaraha igu gemgeman gobaad waa guhun jacayl gobaadaan kugu qabee gobaadaan ku qabee gobaad ila garo gobaad
Gacale, gacale, geesi wiilhu. Gashaan qabaa loo xisho. Gunuunuca caashiqiyo. Gacale gocashada jacayl. Guyal badan waan qabee. Guyal badan waan qabee. Cashoo gabadhi mayla hadhaye.
gobaad gobaad gobaad hoobay gobaad gobaad kooxaad wadiyo abalaaraha igu gemgeman gobaad waa guhun jacayl gobaadaan kugu qabee gobaadaan kugu qabee gobaadila garo gobaad Gacale, gacale, geesi wiilhu. Gashaan qabaa loo xisho. Gunuunuca caashiqiyo. Gacale gocashada jacayl. Guyal badan waan qabee. Guyal badan waan qabee. Xisho gabadhi mayla
waa tahay walle waxbaa ka dhacay aad baad u mahadsantihiin asxaabtana dhagaysatay halkaasi haddaan naga soo laabno heestii daafurka barnaamijka garab wanaagsan ayay taasi ahayd waxaana si wada jira ugu luqeynayay maxamed kaderi iyo nadiir nayruush walle waxbaa ka dhacay Een, aad baad u mahadsantihiin asxaabtana dhagaysatay barnaamijkaas idaacadedeedba dhegaystayaasha halkani waxay kusoo bandhigi jireen hadba waxay inoo hayaan runtii dhegaystayaal badan haddee fanaaniin ah waa ay jiraan oo marar badan barnaamijkani kasoo dhex muuqda dhegaystayaashaasi mahad ballaaran ayaa u jeedinaynaa waana soo dhawaynaynaa dhegaystayaasha aan ka qayb qaadanayna barnaamijka waan dhab- waan soo dhawaynaynaa barnaamijka runtii waxaa hadde loogu talagalay inay hadde hibadooda kusoo bandhigdaan dadka leh hal abuurka Een, hataa hadda fanaaniinama jeceshahay hadda galabta radio cadaado ayaa kuu fududaynaya inaad hadda kasoo dhex muuqato dhegaystayaashaasi ani bara ani marar badan ama fariimo badan akhriyay dhegaystayaal badan waxay yidhaahdeen karaamow mhm waan idhi markaas yidhaahdeen galab walba oo isniina aniga ayaana tiraahdaa codkaaga tijaabi codkaaga tijaabi adiga codkaaga lama maqle maxaa kugu dhacay walaalo miyaadan cod heenin ama mhm adiga ama meelahaas kuma ficnidin marka waxaan dhaha warma iga qaliidi walaalyarow aniga codkayga iska yaa waan yarsanay ma iga dhaafti markaasaa la yidhi maya een hadda isniintani maba lagaa qalaynayo haddee galabta waad inaad iskentaa anigana waxaan dhahay bal waa isku soo dadaya haddee galabtana haddee een codkayga ayaan idin maqashii doonaa anigoo haddee galabta fanaan aan booskay kala baxayo ani haddee galabta fanaanaha iska dhidhigayo maadaama aanan gaarin booskii fanaannimo balse haddee galabta waan rajeynayaa inaad ka wada bogan doontaan codkayga in badan haddee dhegaystayaal badanna way i weydiiyeen waan rajeynayaa inay galabta haddee een haddee igu tuuri doonaan cimaamada aysan marada iga ridi doonin dhegaystayaal alaba barnaamijka waxaad kaga qayb qaadataan hadday ahaadaan hiisooyin aada u xiiso badan sidoo kale waxaad ka qayb qaadan kartaan gabayo sidoo kale buraanburo dhegaystayaal badan ayaa jira haddee waxyaabo kala duwan halkaani kusoo bandhiga masrax radio cadaado idinka ayuu idin furan yahay idinka ayaad hadda kusoo bandhigataan wixii aad hadde maankiina ka dhex guuxaya dhegaystayaal badan ayaa haddee een, in badan halkani kusoo bandhigay codadkooda runtii codad aad iyo aad aan ula dhahay runtii dhegaystayaasha qaar waxaan isiraadaba ama raadisaaba aad ka qorataa waxyaabaha ay halkan kusoo bandhigaan laakiinse waxaan isiraada hadde yaa karaamaana soo dabagalayaa lagu dhigana hadde mhm yaa marka waa rajo doonaa galabta haddee inaan halkani haddee aan isku baran doono dhegaystayaal badan ay haddii wax yiraan karaama kuma naqaano balse waan isbarayaa marka een- een, marka waan rajeynaya inaad haddee barnaamijkana ka qayb qaadan doontaan lambarka wicitaanka tooska saaxiibadana dhegaysanayo farashan afartan sagaashan iyo toddoba ibra afar ayaa si toosa naga soo wici kartaan mar kale ayaa idinkugu celinayaa saaxiibadana dhegaysanayo salaan boqortooyo ayaan hawada idin soo marinayaa galabta dhegaystayaal badan ayaa ila soo xiriiray in badana ayaan i weydiiyey een haddee wixii barnaamijka ku dhacay balse dib ayaan usoo laabtay saaxiibadana dhegaysanayo waxaad inagala qayb qaadan kartaan farashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar ayaa si toosa nagala qayb qaadan kartaan mar kale ayaa idinku celinayaa saaxiibadana dhegaysanayo waxaa si toosa ay nagala qayb qaadan kartaan wicitaanka tooska waa farashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar ayaa si toosa ay nagala qayb qaadan kartaan mar kale ayaa idinku celinayaa saaxiibadana dhegaysanaya waxaa si toosa naga soo wici kartaan lambarka fariisiga ee shan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar ayaa si toosa ay naga soo wici kartaan galab codoona casriyo wanaagsan ayaana habadeedii ka leenahay dhegaystayaal badan ayaa durbaba qadadka soo buux dhaafinaya dhegaystaha u horeeya haddaan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum walaale soo dhawow magacaagii halkaad halo halo inaga soo leedahay waa tahay waa la socotaan filaya barnaamijka haye galabta dhegaystayaal badan ayaa ku dhegaysanaya haddee dhegaystayaashaasi annaga maxay noogu soo talagashay haye maxaad ku jijaabinaysaa mahees ayaad ku jijaabinaysaa ama buraanbura ama gabay ayaad wadaa galabta waan ka xunnahay qadka taleefka ayaa ka go-ay dhegaystahaasi waa rajo doonay inuu dib usoo laba doono dhegaystayaal badan ayaa qadadka n aad iyo aad usoo buuxdhaafinaya maanta hadda dhaarsan ee waxay leeyihiin karaamow hadda anigana codkeena ayaa garabta tijaabi doonaa dhegaystaha xiga ayaa markaani soo dhaweynayaa halo assalaamu calaykum walaale soo dhawo magacaaga halkaad naga soo wacayso
maxamed waa maasandaba xamdi cabdiisan sacaado haye xamdi soo dhawo garab wanaagsan garab cudoon casri wanaagsan ayaana habada kane nahay waa la socotaan filaya barnaamijka
haa waa tahay galabta dhegaystayaal badan ayaa ku dhegaystanaya hadda doonaya inay codkaaga maqlaan hadda galabta maxaa igu soo talagashay oo aad codkaaga ku tijaabinaysaa
magana jawaabtan oo codkiga kistay maalaatay codkiga oo dhan waa tahay
heestii bay haddaan nuurtay ee galmudug waan ku taxgeli doonaa oon ku ciyaari doonaa waqtiga hadduu inuu saamaxo dhegaystayaasha dalabaadka ha yareeyaan codadkooda ayaa la doonayaa inay halkani ku tijaabiyaan marka dalabaadan fursad uma heli doono dhegaystayaha qad ku jira halo assalaamu calaykum
jeclasta waraxmad walaale soo dhawo magacagii halkaad naga soo wacayso
samaybadan loo jeesto waa la socotaan filayaa barnaamijka
saagayd haye galabta anigii dhegaystayaasha maxaa inoogu soo talagashay
hees
haye hees ayaa codkaa ku tijaabinaysaa
haa haye inoo soo daa waa tahay walle waxbaa ka dhacay aad baad u mahadsan tahay walaal waan ka xunnahay qadka taleefanka ayaa ka yar go-ay dhegaystaasi waa rijo doonaa inuu dib u soo laaban doono aad baad u mahadsan tihiin la socodka iyo ka qayb qaadashada barnaamijkeena dhegaystaha xiga ayaa markaani soo dhawaynaya dhegaystaha qad ku jira halo assalaamu calaykum walaal soo dhawow adigoo ka fogaanaya goobta een, buuqa magacaaga halkaa naga soo hayso haye waa la socotaan filaya barnaamijka haye galabta maxaa iguna soo talagashay oo codka ugu tijaabinaysaa garaar jecel waa tahay waan ku dhegaysan doonaa anagana garaarkaaga ugudagal waan ka xunahay dhegaystahaasi qadka taleefka ayaa ka go-ay waa rajo doona inuu dib u soo laaban doono aad baad u mahadsan tihiin saaxiibayaal garab wanaagsanna hobada ayaa idinka leenahay dhegaystaha xiga ayaa markaani soo dhawaynaya halo assalaamu calaykum walaal waa ku maqalnaa soo dhawo magacaya halka naga soo hayso haye ayaan wala socotaan filaya barnaamijka haye galabta aniga dhegaystayaasha maxaa iguna soo talagashay oo aad codka ku tijaabinaysaa waa tahay inoo soo daa anagana waan ku dhegaysan doonaa
Maxaan dhimasho ka toonay? Maxaan halkan ii muuqay? Maxaan hadalkaaga hadalkaaga maxaan hadalkaaga waayay hayeeshee waa duunyay amuurtan alla kuwa qasibaan kugu ilanahay ina dhimashid
waa tahay aad baad u mahadsan tahay alfa mabruuk ayaana hawada ka leenahay galab cudoona casiri wanaagsan ayaana hawada ka leenahay saaxiibadana dhegaysanayow aad baad u mahadsan tihiin barnaamijka dhegihiina kusoo dhacaya waa galab wanaagsan codka barnaamijka lagu tabinaya waxaa leh karaama dhegaystaha qad ku jira ayaa markaani jaaniska siinaya halo assalaamu calaykum walaale soo dhawo magacaaga iyo halkaad inagala soo xiriirinayso waa tahay xerala sidee barnaamijka loo dhegeysanaya garabta waa tahay waa la socotaan filaya barnaamijka galabta waa codkaaga tijaabi maxaa iguna u soo talagashay anigii dhegaystayaasha oo codkaaga ku tijaabinaysaa garabta waa tahay hees hooyo macaan ayaad galabta codkaa ku tijaabinaysaa aniga dhegaystayaashana dhagaha ayaa ku amaahi doonaa bal inoo soo daa
baayahay macantoy dhibkaan ku jeclaay qofkana ku rabsidi maayo dhibka adiga soo martay ooyoy wanagsanay ooyoy macantoy dhib alla kuma tuse dhibka nabad ku joog
waa tahay
intaasoo sidaaskan waa maskaraam adiga dhegeystayaashan waa iskaraama jaabkaya yara oo yeryahay waa idinka raalli gelina Een, aad baad umahadsan tahay aad ayaan ku yara maqalnaa waan kuga mahad celinaynaa wakhtiga qariga noo soo hurtay sida quruxda badan aad barnaamijka uga soo dhex muuqatay aad baad umahadsan tihiin asxaabtana dhegaysatay sidee sideed dhibic shan miga artisa ayaa dhegaha ku haysaan oo aad maqlaysaan dhegaystaha qad ku jira ayaa markaani jecelahay inaan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum
waalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu garab wanaagsan walaal soo dhawow magacaaga halkaa naga soo wacayso
waalasaaro qaasa waa ka badan waay haye sahra gobol labe sidee barnaamijka loo wareegsanaya galabta
aad waa weyn waa tahay waa la socotaan filaya barnaamijka gudagal
codkii dhamba in sheeganayo waa tahay galabta haddee dhaanta ayaad galabta codka ku tijaabinaysaa inoo soo daa annagana waan ku dhegaysan doonaa
Ida dhago hawharay galab adigii garab dayahaygaad deeq dayaysa dhawo dhulka meelaha dhexyaraykee ku daray aydaniya karuur kalabaad meeh intaan ku gabnawo waa tahay aad baad umahadsan tahay bal igu celi magacaaga
jaale waa tahay alfa mabruuk ayaan hawada kalinahay sahraay sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa madcelinaynaa ya salaam cod baa ka dhacay runtii dhegaystayaasha inay dhegaysanayeen ayaa rajaynayaa dhegaystahaasi runtii dhegaystayaal badan ayaa hadda jira dhegaystayaasha inay dhiirigeliya marka waa rajayn doonaa inay haddee galabtana haddee barnaamijka kasoo dhex muuqan doonaan dhegaystaha qad ku jira galabta haddaan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu galab wanaagsan walaalo soo dhawow magacay halkaad halow halow inaga soo leedahay
wanaagsan oo waxaan leeyahay waa bureeqa bilan aad jecalay saxaafada galbeed waa tahay galab wanaagsan ayaan mar kale ku leenahay waa la socotaan filaya barnaamijka galabta hadda codka ka tijaab weeyaan galabta maxay ku soo no- maxaa nagu soo talagashay aniga dhegaystayaasha ku dhegaysanaya
walaa codkayga ma tijaabinaayo codkaas tijaabin waan ka xis- waan ka xishoonaya balse codki baan wataa adoo maadsan waxaan rabaa codkigayga itikii balsi waa tahay waad ka xishoonaysaa balse codsi ayaa wadataa waan ku taxgeli doonaa inoo soo daa waxaan rabaa waxaan codsanaya heestisa feetusmo iyo faysal munir geelu baa nakadoodiyey
waan ku tixgeli doonaa oo aan ku ciyaari doonaa waqtiga hadduu inoo saamaxo aad baad umahadsan tihiin asxaabtana dhegaysatay goorrow dhegihiina waxaa kusoo dhici doono haddee karaamo codkiisa ayaad hadda galabta maqli doontaan waa rajo doona inaad aad iyo aad ugooda baga doontaan goordhow ayaan gudagalaynaa daqiiqada qura ayaa inooga hadhay taxdhaal dhaxtaal ayaa idinkaga dhigi doonaa dhegaystahan qad ku jira halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxma walaalo soo dhawow magacaagay halkaad inagala soo xiriirinayso
laakasoos raxmuha xaafada batiin joogto waa tahay sood raxma walaal sare waan ku soo dhawaynaynaa saaxiibka barnaamijka mahad ballaaran ayaan kuu jeedinaynaa soo dhawow galab wanaagsan mar kale waa la socotaan filaya barnaamijka haddii galabta codad hallaasiga ayaa halkan lagu soo bandhigayaa balse adiga galabta maxay ugunoo soo talagashay anigii dhegaystayaasha ku dhegaysanaya
waa mahadsantahay waraxma maxamed karaam aad waa idin salaamayaa heesidaa kusoo talagalay barnaamijka waa tahay hees ayaa ugu soo talagashay a- inoo qaadaysaa annagana dhagaha ayaan ku amaahi doonaa bal inoo bilow heestaada
sidaan ayay dhacaysaa walaal waa tahay xididkay ku dari maayo jacaylkaaga qari maayo shamashabaana seegi maayo jabjabka maqaane beenku lama jili doono weligeen intaan jeego ruux baan gitartaa jeelan intaasa kusoo doodoyna waxaad karaama codsana waa wataa waa tahay inoo soo daa
heestay kula kadeen maskaxday waxee been maaha jacayl
aad baad umahadsan tahay suuduraxmaan waan ku taxgeli doonaa farsamaqaanka waan rajeynaa inuu dalabkaaga uu maqlay waan ku taxgeli doonaa waqtiga hadduu inoo saamaxo saaxiibadana dhagaysanayo barnaamijka garab wanaagsan xubintiisa codka ka tijaabiya ayaa dhagihina kusoo dhacaya radio cadaado ayuu si toos ahna idinkaga imaanaya dhegaystayaal badan ayaa qadadka soo buux dhaafinaya jaaniskooda waan sii doonaa balse farsamada ayaan ugu laabanaynaa
عشقي وعناي زعل الجيوب يا وانا مالين اسمي كرامي وعوين غيري عشقي وعناي زعل الجيوب يا وانا مالين اسمي كرامي وعوين غيري
garabadoona casri wanaagsan ayaana habad idinka leenahay salaam boqortooyana habada ayaa idiin soo marinaynaa dhegaystaaya qad ku jira haddaan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum calaykum salaam walaale soo dhawo magacaygii halkaad halow halow inaga soo leedahay
xiyaaq oo joogta gabasoo waa tahay riyaaq soo dhawo galab qurux badan ayaana habada ka leenahay saaxiibka barnaamijka galab wanaagsan ayaa tahay waan ku mahadcelinaynaa soo dhawow waala socotaan filaya barnaamijka hadda galabta dhegaystayaal badanna waa ay ku dhegaysanayaan maxaa uga soo talgashay anigii dhegaystayaashaba
galab lamida maxamed sida urusha binaadwaashimi ku baabihiisa aad ayaan kaga mahadcelinayaa walaaldinista heesaya oo soo talagalay waa tahay hees ayaad ugu soo talagashay anigii dhegaystayaashaba si aad noo maqalsiiso anigana waan ku dhegaysan doonaa inoo bilow
labadiisa darake wanaagiya dulqaadkiyo darankada garbikaa ka simane cadinkaa daliyatadaad ama dunida idin caashaqa daryeelo dabaal bara jacaylke dadtoodooqaayo waad baxday dadku waa inuu dareemaayo darkoodooqaadu waad baxday dadku waa inuu dareemaayo ayaanay ku kindirin ayaanay ku kindirin
waa tahay inta intaas ayaa dadku laamna walad aad baa umahadsan Een, aad baad umahadsan tahay alfa mabruuk ayaana anagana hawada ka leenahay riyaaq sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa madcelinaynaa galabka kuwaanadana hawada ayaan ka leenahay markan waxaa isla soo gaarnay xilligii aad dhegaysan jirteen heestii dhaxtaalka barnaamijka garab wanaagsan garabta hadde waxaan idiin soo qabanayaa Een, dhegaystayaal badan ayaa codadkooda halkan ku tijaabiyay dhegaystayaasha runtii waxay u badan yihiin kuwa romantiga romantic waxaan kala jeeda yacni jacayl runtii aad iyo aad u wada luqeynayeen balse een, maanta ama dhegaystayaal badan ayaa codsiyo soo dhiibtay een, waxaan u tixgeli doonaa codsiyadooda dhegaystayaal kalena waxay yidhahdeen hadda karaamo codkaaga ayaan galabta u baahan nahay waxaan idin soo qabanayaa een, ama aan ku luqey doonaa heestii axmed raaste aniga jacaal kuma luqeynayo jacaalka isma gallo dagaal ayaa naga dhexeeyaba heestii axmed rasta waxaan idin soo qabanayaa hebed waxaad ku leedahay dhulkaaga hoyo waa tahay idinkala dhexbax idinkiyo karaama ku hagoogana ciiddaadu waa hodan aqu ha qabeeshe waa haleeladiino horweyn ku imaano aad ku dhiiranayse calanka waahibo sharku hagoogana ciiddaadu waa hodan aqu ha qabeeshe waa leeladiino horweyn ku imaano aad ku dhiiranayse haybad waxaad ku leedahay dhulkaagu hoyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaagu hoyo walalama huraane agna in wax ugu qabo walalama huraane agna in wax ugu qabo haybad waxaad ku leedahay dhulkaagu hoyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaagu hoyo walalama huraane hagarna in wax ugu qabo walalama huraane hagarna in wax ugu qabo hantiyay macan waa bidan hoyla orane helayo hantiyay macan waa midan hoyla orane helayo hantiyay macan waa midan hoyla orane helayo hantiyay macan waa midan hoyla orane helayo waa tahay walle waxbaa ka dhacay garabta haddee waxaan isku dayay inaan axmed rasta halka ka saaro runtii waa rajeedana dhegeystayaal badan haddee inay ka wada bogteen haddee galabta garaabo fanaan ayuu noqday haddii galabta dhegeystayaal badan ayaa hadda dhigi doono weli maana noqonaya halkayga ayaan fadhiyaa aad baad u mahadsan tihiin asxaabtana dhegaysataay farsamada ayaan ku laabanaynaa aad ka helo
wallay galabta dhegeystayaal badan haddee waxay dhihi jireen karaamo haddee galabta la- een, galab walba aniga ayaana tira codkaaga tijaabay galabta adiga haddee mhm tijaabi wahaysatiin ayaan filayaa haddee karaamo haddee muusig wata galabta garabka u saaran tahayba axmed rastan iska dhadhigayo aanan gaari karin dhegeysta ayaa qad ku jira jecel inuu barnaamijka ka qayb qaato haddaan soo dhabeeyo halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma walaal soo dhawo magacaya halkaa naga soo wacayso waa tahay dhumale galabtaas sidee barnaamijka looga dhageysanayaa waa tahay galabta waa la socoteen filaya hadda karama xataa seebtiisa balaanka ayuu keeneen galabta haddee waxba lama harin marka adigana haddee aniga dhegeystayaasha maxaa igu noo soo talagashay galabta waa tahay inoo soo daa anigana waan ku dhegeysan doonaa
intaas aan ugu talagala walaale aad baad u mahadsan tahay alfa mabruuka ayaana xabada kaalinahay sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatayna waan kaa madcelinaynaa garab codoonna casri wanaagsan ayaana xabada kaalinahay saaxiibadana dhegeysanayo garab wanaagsan ayaana habad idinka leenahay dhegeystayaal badan ayaa fariimo soo diraya kuwa dhiirigelin haddee xambaarsan iyo kuwo kale ayaa jira dhegeystayaal badan ayaa fariimo soo diraya dhegeystahan fariimaha inta muhiimka ayaan aqri doonaa een barnaamijka maadaama uu yahay garab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaabi marka een waa uun tixgeli doonaa dhegeystayaasha dhegeystaha qad ku jira jecel inuu barnaamijka qayb qaatay ayaan soo dhaweynayaa halo assalaamu calaykum walaale soo dhawow magacaya halkaa naga soo wacayso waan ka xunaa dhegeystayaasha dhegeystayaasi codkiisa ayaa gogo-aya marka dib u soo noqo ayaan ku leenahay adigoo nabad qaba waanan kaa raali gelinaynaa walaal waktiga een hadduu inoo saamaxo waariijya doonaa inaad dib usoo laba doonto dhegeystahan waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay een magacaygu waxaa leeyahay waa raaxmo oo joogta xaafadda weyn ee haraale ayaan leeyahay waa tahay galab coddoon ayaan ku leenahay wariye igu qaaliya maxamed aadan karaama aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan aad barnaamijka inoogu soo tabiyso ayaan leeyahay waqtigaaga quruxda badan aad inoo soo horto galab walba ayaan leeyahay haddaan u gudagalo ayaan leeyahay runtii galabta aad baa u mahadsan tihiin dhammaantiina galabta codsi ma wata ayaan leeyahay codna ma tijaabinayo ayaan leeyahay laakiinse galabta waxaa aad ii soo jiita ayaan leeyahay dhegeystihii naga soo wacaya ayaan leeyahay senab gadallabe ayaan leeyahay marka waxaan leenahay sii horumaray xirfadaada runtii aad baad u mahadsantahay ayaan leeyahay isku dayga runtii cod wanaagsan ayaad hadda galabta dhegayga ku dhacay ayaan leeyahay marka dhegeystahaasi aad buu umahadsan yahay goodby ayuu yidhi annagana galab wanaagsan ayaan ku leenahay dhegeystaha qad ku jira jecel inuu barnaamij ka qayb qaato ayaa markaani jaaniska siinayaa halo assalaamu calaykum walaale soo dhawo magacaya halkaad naga soo wacayso saabrin sagal xaafadda haraale ayaa naga soo wacaysaa galab qurux badan ayaana habada kaa leenahay waa la socotaan filaa barnaamijka waa tahay galabta dhegeystayaal badan ayaa hadda ku dhegeysanaya saabiriin ay hadda waxay leeyihiin dhegeysta ayaa hadda qadka soo galay bal maxuu inoo wadaa bal soo dhow hees ayaa ugu soo talagashay waa tahay inoo soo daa aad baad umahadsan tahay alfa mabruuk ayaana xabada ka leenahay sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay dhegeystaha fariinta soo diray waxa uu soo yidhi asalaamu calaykum waan ku salaamay ayaa leeyahay saaxiibka barnaamijka galab wanaagsan wariye igu qaaliya wari aan ilaabi karin wariye aan jeclahay ayaa leeyahay may ashraf karaama runtii galabta waan ka guddoonnay ayaa leeyahay runtii galabta hadda waxaaba mudnayba axmed rastihioo bartii taaga runtii cad baad u mahadsan tahay ayaa leeyahay wariye karaama runtii codkaaga runtii aad baan uga helnay ayaa leeyahay anigiyo iyo bahweynta ku xirada idaacadaada ayaa leeyahay gaar ahaan dhalinyarada ku nool ayaa leeyahay xaafadda laaweyn ayaa leeyahay galabta adiga ayaa lagu sacabtumaya ayaa leeyahay reer laaweyn oo dhan ayaa leeyahay karamo aad baad u mahadsan tihiin aad baad u mahadsan tihiin anigana aad baa idin jeclahay dhammaan dhegaystayaasheena dhegaystaha qad ku jira ayaan soo dhaweynayaa halo assalaamu calaykum
عليكم السلام عبد الكرام walaale soo dhawo magacaya halka naga soo hayso
هناك waa tahay holwadaag n halkay ka tirsantaa saaxiib
يا n waa ku soo dhaweyneynaa bal soo dhawo n n cadaadan baa naga soo haysa saaxiib
ما ما تقول هناك waa tahay degmada hodowdaag saaxiib sare waa ku soo dhaweyneynaa galabta codkaaga tijaabi ayaan ku guda jirnaa galabta aniga dhegeystayaasha maxay inoogu soo targashay
يسعي waa tahay inoo soo daa anagana waan ku dhegaysan doonaa n aad buu umahadsan yahay dhegeystahaasi qadka taleefka ayaa ka go-ay waarijo doona inuu dib u soo laaban doono dhegeystayaasha aad bay umahadsan yihiin sida quruxda badan ee barnaamijka ayna la qayb qaadanayaan dhegaystayaal badan ayaad labaaas soo dheebtay waanu tixgeli doonaa hadduu wakhtigii noo saamaxo dhegaystaan qad ku jira haddaan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة soo dhawow magacaya halkaad naga soo hayso
دعوات أسوي جلس haye deeqo barnaamijka waa la socotaan filaa
وفعا كرامة haye galabtaan iyo dhegaystayaasha maxay inoogu soo talagashay
وليا وحوالي يواسف ثلاث جلانية لباسياتي لكن كانوا وانا فراشة قرأت عندنا عم بهم الناس الزيدة
waa tahay
أنا هي قاعدة زي إنه أنا لسه واحدة أنا أحد كان معاه الزوج كان نوته جورا صار هذا لا Een, aad baad umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa madaalinaynaa galab qurux badan casri wanaagsan ayaan habadeedin karinahay dhegaystayaa qad ku jira jecel inuu barnaamij ka qayb qaato haddaan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum
عليكم السلام walaal soo dhawow magacaya halkaad naga soo hayso
لكن عن كرامة نوري وعبد بكين waa tahay waa la soo taanfidaya galabta barnaamijka
سؤالك يا لسن waa tahay galabta maxaa igu noogu soo talagashay aniga dhegaystayaashada
سؤالك أسكين تجمل waa tahay inoo soo daa anagana waan ku dhagaysan doonaa waa tahay aad baad umahadsan tahay alfa mabruug ayaan habada kalenahay sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa madcelinaynaa galabka kuwacnaada ayaana habadan kalenahay saaxiibadana dhagaysanayo oo galab wanaagsan casri wanaagsan ayaan idin leenahay waxaa la yidhahdaa xamar bula
عشقي يا أبو عيسى طير وعيسى طير عينك مني قلبي قفور لن عائلة نونقو نقو نقو عيب ملاهي عائلة نونقو نقو نقو عيب ملاهي
galab qurux badan casri wanaagsan ayaan idin leenahay dhegaystaha qad ku jira haddaan soo dhaweeyo markaani halo asalaamu calaykum walaale soo dhawo magacaya halkaad naga soo hayso haye soo daa aan ku taxgeli doonaa aan ku ciyaari doonaa waqtiga hadduu inoo saamaxo waan rajo doonaa inuu farsamayaqaanka dalabkaaga maqlay uu kuna soo dee doono hadduu mawlahayga uu ogolaado qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan kusii saqaynaa gorobna hawada ayaan isku macsalaamin doonaa dhegaystayaal badan fariimo ayay soo direen kubana waitaan toosa ayay nala qayb qaadanayaan dhegaystayaasha aad bay umahadsan yihiin Een, dhegaystaha qad ku jira jecel inuu barnaamijka ka qayb qaata haddaad soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة walaale soo dhawo magacaya halka naga soo wacayso
وعمل الجسديين haye biigdo sidee barnaamijka loo dhegaysanaya galabta
سوى عمل الله ليسنا ورده haye dhegaystayaal badan ayaa hadda galabta ku dhegaysanaya maxaa ugu soo targashay dhegaystayaashaasi
طبعا قلت عني نعطي كيف ما عطي نبوته waa tahay bal inoo soo daa
عطي عطاها حواي بعد كان لله
waan ka xunaa dhegaystayaasha dhegaystayaasha waxaa muddaa inay haddii codkooda een ama een horantii barnaamijka aysan dhegaysanayninba codsiyaasha hala yareeyo dhegaystayaal waqtiga aan yacni aan ugu talagalnay dhegeystayaasha een, barnaamijka waa hal saac marka een, codsiyo kuma dhammaystiri karno ama kuma soo gudbidalno marka waad naga raadi noqonaysaan farsamayaqaanka ayaa aada uga codor daartay dalabaadka tirada badan balse een, dhegeystayaal waa u tixgeli doonaa hadduu waqtigeenu saamaxo sababta dalabka raadis ayuu rabaa een, waqti ayuu rabaa een, maksarka iyo maks- iyo makiinadaha runtii een, iyo raadinta liskuma keeni karo marka dhegeystayaasha een, waan kan waan uga cudur daarnaynaa marka dhegeystaha qadka jira haddaan soo dhaweeyo marka aniga halo assalaamu calaykum halo dhegeyste waa ku maqalnaa walaad soo dhow magaca iyo halkaa naga soo wacayso
walaalkii maxaa tiraan u ahaa cimraan halkaas oo waxaysa digrii waa tahay cimraan biigado sidee barnaamijka looga degeysanaya galabta
si wanaagsanaa looga dhegaysanaa walaalkii maxaa tiraan walaalkii waxaa ku leeyahay galab socodaa uga soo baxdabee anaga le musiga noo saaro bal naga fursadee bal
waa tahay dhegeystayaal badan ayaa hadda iga badbadiin karaa ma haddee ma dhudhumata oo banaanka ma iskeenta marka waxaas dhahay bal galabta xoogaa bal ismuuji marka
bal codkaaga galabta haddaba annagana si aadaaba dhagaama lasii raaricinaynaa waa cod wanaagsan ee alheed laakiin ani galabta walaalkii waxaan ku tijaalinaa codkayga baraambur waa tahay adiga galabta buraanbur ayaa inoo sidaa waa tahay anaga iyo dhegeystayaashana dhagaha ayaan kuwa raraaci doonaa oon ku dhegeysan doonaa
baraamburkama sidaa buu ku bilaabanayaa gabadha boqorka dhalo oo looma raba banaan oo daasiga dhalayo bilaawen hooyadeed warboorka shayga animaanka bureeda aniga kuma orane hooyadeed waxay ku tiri kuwiisii guhuray oo gaaryada ku jiray sabada ayaayay oo shayga caabuday alaalada goosanaya kaeed yarow walaalkii codkaygana galabta waxaan leeyahay aad iyo aad aan dhegeystayaasha uga raadgelinaa
waa tahay cimraan afra mabruug ayaan abada kaalinahay walaal sare codkina waa wataa walaalkii waa tahay inoo soo daa
waxaa codsanaa galabta heestii aqriyar ee ahayd buurta ilaa buuraha u dheer waan ku tixgeli doonaa oo ku ciyaari doonaa waqtiga hadda inuu saamaxo cimraan aad baad u mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay dhammaan dhegeystayaasha aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaasha had iyo jeer barnaamijka ka qayb qaata galab wanaagsan galab cudoon ayaana habada kalenahay salaan boqortooyo salaan ka soo gaday kashi iyo laabta iyo guddoom ayaa idin leenahay qalbi idin jecelna ka soo baxday dhegeystahan fariin soo diray waxa uu yidhi assalaamu calaykum calaykum salaam ayaa leenahay waa mushtaaq oo joogta xaafadda banaadir ayaa leeyahay karaama waan ku salaamay sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoogu daadahaynayso waan kaga mahad celinaynaa ayaa leeyahay anigiyo dhammaan in, ah, dhammaan reer banaadir ayaa leeyahay n salaan sare ayaa leeyahay dhammaan dhegeystayaasha daadihiya barnaamijka wariyaasha radio cadaado howlwanada radio cadaado ayaa leeyahay bulshaweynta reer galmudug ayaa leeyahay gaar ahaan reer cadaado salaan boqortooyo ayaan habadoodun soo marinayaa ayaa leeyahay galabta haddee fanaaniin n hadde ayaa kasoo dhexbaxay ayaa leeyahay radio cadaado saynab walaal sare waxaa leeyahay ee runtii codkaaga galabta aad iyo aad ayuu u wanaagsana ayaa leeyahay hore u sii soco ayaa leeyahay n marka n waxaa leeyahay dhegeystahani wuxuu sii leeyahay n sidoo kale n galabtana haddee karaamo waxaa leeyahay seeftiisa ayuu haddana tusay ayaa leeyahay n karaamo hadda kadib waxaa leeyahay yaa lanola taataabanin ayaa leeyahay n marka n dhegeystaha fariintiisu ay sii socoto waa ay dheertahay wuxuu yidhi n dhammaan dhegeystayaasha ku xiriirda cadaado waan u hambalyeynaya ayaa leeyahay jir oo joog ayaa leeyahay inta ka qayb qaadatay mahad balan ee ujeedin ayaa leeyahay inta codsiyada soo dhiibtay runtii waan u mahad celinaya ayaa leeyahay dhammaantiin waxaa waan idin jeclahay ayaa leeyahay maxamed karaama salaan kaasa iga gudoon ayaa leeyahay salaan gobaad ayaa leeyahay eega doon bay aad baad u mahadsan tahay ayaa lagu soo gebgabeeyey fariinta aad baad u mahadsantahay innagan ayaan ku leenahay dhegeystayaal naqaabihii dhaxo dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal badan codsiye ayay soo dhiibteen waana tixgeli doonaa galab wanaagsan ayaan habadiidin ka leenahay dhegeystaha qad ku jira haddaan soo dhabeeyo halaa assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته والكين أحمد كرامة وسلامة walaala aad baad u mahadsan tahay waan ka qaaday midaasi mid lacaana habada ayaan kuu soo marinayaa soo dhawow magacagii halkaad inaga soo wacayso والكي نجعيب واحد كان لساعة عيشان أنا قال الساعة تفضل يرجع waa tahay xidigta een, nolosha caashucuud waan kusoo dhawaynaynaa walaal sare garab wanaagsan ayaan ku leenahay ayaa hadda garabta garab wanaagsan xubintiisa codka tijaabi ayaan joognaa garabta dhegeystayaal badanna hadda way ku dhegeysanayaan waxay leeyihiin hadda caashucuud maxay inoo wadaa bal soo dhawow
walaalkay waa mahadsan tahay runaantiiba booska idin lahaa galabtaadaan galay aan dhihi karaa
Een, waa tahay
marka waxaa codkay ku tijaabinaya walaalkay heestii kula qaysta fanaanda codka macaan xamdi bilan
waa tahay inoo soo daa aniga dhegeystayaashana dhagaha ayaan ku raraci doonaa oo aan ku dhegeysan doonaa
niyadayda oo dagan aniga oon dareen qabin ayaan daalka halacsaday
aad iyo aad ayaan naga xunnahay dhegeystaha sida caisha cuud qadka taleefka ayaa ka go'ay wareejaduna inuu dib us- inay dib u soo laaban doonto garab qurux badan ayaana habayn idinka leenahay dhegeystaha qadku jira haddaan soo dhabeeyo halaa asalaamu calaykum walaalkay waa ka xumaan jiraada gelinaya codka dhan qadka ay ogaa waa canshuur soo laabata waa tahay caaisha gudagal barnaamijka
walaalkay waa bilaabayaa niyadayda oo dagan aniga oon dareen qabin ayaan daalka halacsaday waanan kandaabine macanan talaabine inakumataayne waagii dilaacaba waan kugu ducaystaa waagii dilaacaba waan kugu ducaystaa walaalkay waa maasan tahay ruantiina kanaa la dubnaya waa in dhegeystayaasha haduu socodkiisa socon soo gaarin Een, aad baad u mahadsantahay xidigta nolosha alfa mabruug ayaana habada kalenahay sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa madalinaynaa galab qurux badan casriye wanaagsan habada ayaa idinka leenahay dhegeyst- dhegeystayaal fariimo qaarkood soo diray waxay leeyihiin karaamo xaasiisanayda walle waxbaa ka dhacay dhegeystayaa qadku jira haddaan soo dhabeeyo halaa asalaamu calaykum Een, waa tahay waa rajayn doonaa inay ahmaryadaasi kaa gudub aan ka xunaa dhegeystayaasi qadka taleefka ayaa ka go'ay garab qurux badan casri wanaagsan ayaa idin leenahay garab qurux badan casri wanaagsan ayaan habad idinka leenahay meel walba aad joogtaan si kastoona maqleysaan barnaamijka qaybihii ugu dambeeyay ayaa isla soo gaarnay guud ahaan waxaa jeclahay inaa intaasi kasoo afmiro barnaamijkii waa barnaamijkii hadde waa galab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaabi oo maanta halkan idinkaga tabinayay daadihiyaha barnaamijka miya ashraf karaama barnaamijka dhegaystayaal badan ayaa igala qayb qaaday aad bay u mahadsan yihiin ka qaybgalkooda dhegaystayaal badanna waa ay ka soo dhexbaxeen dhegaystayaasha dib kala soo qabsaday barnaamijka dhegaystayaasha soo wacaya barnaamijka dhegaystayaasha qadka u saamixi waayey waan ka raaligelinaynaa dhegaystayaasha darabaadkooda aan ka tagnay xumaan maydinkaga tegin wakhtiga ayaa inaga dhacay barnaamijkani mid kale ka qurux badan intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabadiin oo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu waa karaamo idin leh allow dalkeenna nabad waarta nooga yeel heestii suldaan seraar xamar bile ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii oo aniga daadiyaha ka ahaa galabta
xulmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kutabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilahay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa adaa xilkasnimo ku wacan xaniyob tahay xila janno intii xusulkay xabaan xaqiiq ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaaraahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay intii xusulkay xabaa xil ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeenoo aan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xil saarahe xasilay